bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada qodobada wararka raadiyo muqdisho wararkaan idin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare rooble oo madaxda maamul goboleedyada iyo guddiga doorashooyinka ugu baaqay inay dhowraan hufnaanta doorashada isagoo farriin u diray madaxda maamul goboleedyada doorashada kuraas ka mida golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka dhacaysa magaalada baydhaba ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed oo magaalada baydhaba iyo deegaano hoos yimaada ka wada howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanadaasi madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed iyo hoggaanka hirshabelle oo ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee galmudug oo saaka magaalada gaalkacyo iyo deegaanada hoostaga ka bilowday ololo loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaano dhaca gobolka mudug wasiirro iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka puntland oo gaaray magaalo xeebeedka garaacad iyo markabkii ugu horreeyay oo ganacsato u raran oo ka degay dekeddaasi wararka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda jabaan oo heegan gelisay ciidamadeeda iyo ciidanka etoobiya oo toogasho ku dilay lix ka tirsan milatariga dalka suudaan intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii warka iyaga ugu waaweynaa yoonis duraan cali ayaa saaka warka soo saaray ayandhool cabdulaahi raage ayaana idiin soo jeedinaysa ra-iisul wasaare rooble ayaa madaxda maamul goboleedyada iyo guddiga doorashooyinka ugu baaqay inay dhowraan hufnaanta doorashada isagoo farriin u diray madaxda maamul goboleedyada dalka yoonis duraan cali ayaa faahfaahinta warkan eegaya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xalay kulan la yeeshay guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddoonka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal kulankan oo saacado badan qaatay ayaa looga hadlay xal u helista cabashooyinka la xidhiira doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo haatan ka socota deegaanada dowlad goboleedyada intooda badan isagoo ku booriyey madaxda dowlad goboleedyada iyo guddiyada doorashooyinka inay dhowraan hufnaanta doorashada maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dalka ayaa sheegay in marnaba aan la aqbali doonin in guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed ay siyaasadda ku milmaan islamarkaana ay u shaqeeyaan madaxda maamul goboleedyada waxaa xusay in cid walba lagula xisaabtami doono ra-iisul wasaaraha mas-uuliyadda loo xilsaaray ee ku aadan hirgelinta doorashooyinka waxaan ku bilaabanayaa cabashooyinka la xiriira doorashooyinka ka qabsoomay meelo ka mid a dalka ayaa ka imaanaya musharaxiinta iyo odayaasha qabaa'ilada qaarkood intaas waa ka wada dheragsannahay waan ognahay cabasho ma dhammaanayso laakiin waa inaan u feejignaana aan la soconnaa cabashada waxay tahay saad la socotayna habraacyo iyo heshiisyada doorashooyinka waxaa si cad ugu qeexan in hufnaanta doorashada ay saldhig u yihiin saddex arrimood midda koowaad oo ah madax bannaanida guddiyada doorashooyinka waxaan rabaa saddexdiina guddi inay madax bannaan yihiin aadan ku milmin madaxda dowlad goboleedyada waxaa kaloo jirto ilaalinta habraacyada doorashooyinka waxaan samaynay madasha oo dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha habraacyo laisku waafaqay oo la saxiixa ayaa yaala cid ka sarrayso ama ku xadgudbi karta ma laha waxaa kaloo nalooga baahan yahay cadaaladda iyo xalinta khilaafaadka cidna ka aqbalin faragelin siyaasadeed hadday tahay siid hadday tahay fiid hadday tahay khilaafaadka faragelintaas siyaasadda meel ee idinka soo gasho ma lahan waa inaad u hoggaansanaataan keliya habraaca iyo xeerarka doorashooyinka loo dejiyo oo aad haysataan iyadoo qoraal ah soo maha waxaan farayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal heer dowlad goboleed in ay ilaaliyaan madax bannaanida doorashooyinka iyo ku dhaqanka habraaca doorashooyinka waana in ay ogaadaan in lagula xisaabtamayo wixii musuq maasuq ah oo ay ku kacaan aniga ka ra-iisul wasaare ahaan marna ma aqbalaya wax musuq maasuq ah hadday tahay guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed hadday ku milmaan madaxda marna kama yeelayno waan in aan ogaanaa inaysan ku milmin ayna xor ka yihiin waxaan leeyahay madaxda dowlad goboleedyada fadlan fadlan doorashadan waa inay noqotaa doorasho hufan waa inaad ilaalisaan madax bannaanida doorashada oo ay mas-uuliyadaydu tahay guddiyadii aan soo sheegnay oo ah heer dowlad goboleed heer dowlad federaalka ah iyo guddiga xalinta khilaafaadka saas ayaan u sheegayaa madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka hadalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa yimid xilli ay taagan tahay cabasho xoogan oo laga muujinayo sida ay ku socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya
yoonis duraan cali oo inoo faahfaahinaya warkaasi ayuu ahaa doorashada kuraas ka mida golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ka dhacaysa magaalada baydhabo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa maanta lagu wadaa in lagu qabto doorashada afar ka mid a kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya guddiga maamulka doorashada koonfur galbeed ayaa ku adkaystay inay maanta qabanayaan doorashada afarta kursi xilli guddiga doorashooyinka heer federaal ay dalbadeen in la hakiyo doorashada kursiga hoob boqol iyo saddex oo afartii sane ee lasoo dhaafo uu ku fadhiyey maxamed sheekh cismaan jawaari afhayeenkii hore ee baarlamaanka war qoraala oo isla shalay ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa amar lagu bixiyo in la hakiyo doorashada kursiga hoob boqol iyo saddex ay ku tartami lahaayeen xubno uu ku jiro guddoomiyihii hore ee golaha shacabka brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari guddiga doorashooyinka ayaa sababta loo hakiyey kursigaasi ku sheegay kadib markii ay dacwad uga timid guddoomiyihii hore ee baarlamaanka jawaari shalay ayaa isla magaaladaasi waxaa ku qabsoontay doorashada saddex ka mid a kuraasta golaha shacabka waxaana sidoo kale la filayaa in maalinta berrita magaalada baydhabo lagu qabto kuraas kale oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya maamulka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo iyo deegaano hoos yimaada ka wada howlgallo lagu xaqiijinayo amniga faahfaahinta warkan waxaa eegaya siraaji sheekh isxaaq ciidamada booliska gaarka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa bilaabay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalada baydhabo maadaama magaaladu ay ka mid tahay magaalooyinka doorashooyinku ay ka dhacayaan islamarkaasina lagu doortay ilaa iyo saddex kursi oo ka mid ah kow iyo tobankii kursi ee dhowaan ay shaaciyeen guddiga doorashada ciidamada ayaa waxay baarayaan gaadiidka iyo dadweynaha iskaga kala goosho waddooyinka kala duwan ee magaalada baydhabo waxaa sidoo kale la adkeeyey kontaroolada laga soo galo magaalada baydhabo iyadoona la dhigay ciidamo gaar ah oo baaraya gaadiidka ka imaanaya gobollada kale ee dalka howlgalladan ka socda gudaha magaalada baydhabo waxaa barbar socda howlgallo kale ee ciidamada amniga ay ka wadaan tuulooyin hoos imaanaya degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo halkaasi oo ciidamadu ay ka wadaan howlgallo ka dhana maleeshiyaadka al-shabaab saacadihii lasoo dhaafay ciidanku waxay la wareegeen tuulooyin aad u tiro badan oo dadka shacabka ay ku dhibaateyn jireen maleeshiyaadka al-shabaab taliyaha qaybta booliska gobolka baay oo khadka taleefankan kula xiriiray ayaa ii sheegay in ciidamada xilligan ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalada baydhabo islamarkaasina la hakiyey gaadiidkii ka imaan jiray gobollada kale ee dalka islamarkaasina baraha kontarool ee laga soo galo magaalada baydhabo amnigooda aada loo adkeeyey waxaa sidoo kale ii sheegay in saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ciidanku ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo lagu soo qabqabtay dad looga shakaysan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab magaalada baraawe oo ka mid ah magaalooyinka doorashooyinku ay ka dhici doonaan ayaa iyaduna sidoo kale waxaa la geeyey boolis aad u tiro badan oo sugaya amniga magaaladaasi maadaama doorashooyin ay ka bilaabmi doonaan maalmaha soo socda howlgalladan ciidamada booliska gaarka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed saacadihii lasoo dhaafay ay ka sameeyeen magaalooyinka baraawe iyo baydhabo oo ka mid a magaalooyinka doorashooyinku ay ka dhacayaan ayaa imaanaya xilli koonfur galbeed si toos ay u bilaabatay doorashada aqalka hoose islamarkaasina magaalada baydhabo lagu doortay ilaa iyo saddex kursi oo ka mid ah kow iyo tobankii kursi ee dhowaan ay shaaciyeen guddiga doorashada siraaj shee isaaq radio muqdisho baydhabo
deegaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee galmudug ayaa saakay magaalada gaalkacyo iyo deegaanada ku xeeran ka bilowday ololo loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada gobolka mudug waryahayaga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa qadka telefoonka wuxuu ugu waramay yoonis duraan waa mahadsan tahay iyadoo muddooyinka u dambeeyaba ay soconayeen ololo ballaaran oo loogu garab istaagayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool guud ahaan deegaanada galmudug ayaa waxaa saaka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa galmudug waxay oola ballaaran ay ka bilowday guud ahaan deegaanada galmudug kaas oo biyanaamin loogu samaynayo dadka ay abaaruhu saameen sidoo kalena daweyn loogu samaynayo xoolaha wasaaradda oo gacanteeda hay-adda faw iyo enjooga maxalliga ee deex ayaa saaka oolahaasi waxay si rasmiya kaga bilaabaysaa deegaanada dhaca dhinaca waqooyi bari magaalada gaalkacyo kuwaasi oo ah deegaanada ugu badan ay abaaruhu ka jiraan waxaana haatan socdaalkan ugu heliya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug maxamed daar cabdi maxamed waxa uuna ii sheegay in ololahani ay socon doono muddo laba toddobaada sidoo kalena guud ahaan uu ka socon doono deegaanada galmudug gobolada mudug iyo galgaduud meelaha ugu daran ee abaaraha iyo biyalaantu ka jireen waxaa kaloo wasiirku xaqiijiyey in biyanaaminta ay daba socoto dhaweyn loo sameynayo xoolaha ay abaartu saameeyeen amaba xanuunsan marka ololahan ayaa isagoo ah mid ka ballaaran gurmadyada haatan ka soconayay gobolkan mudug waxaana muuqanaya dadaalo loo sameynaya dadka ay abaaruhu saameeyeen inkastoo deegaanada qaarkood haatan ay ka bilowdeen rababkii dayrta
warkaasoo faahfaahsan wararka iyo barnaamijyada soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan idamka ilaahay madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed iyo hoggaanka hirshabelle ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle mudane yuusuf axmed hagar dabageed oo muqdisho socdaal u joogay maalmihiina dhaafay ayaa kulan la qaatay madaxweynihii hore ee dalka mudane sheekh shariif sheekh axmed kulanka oo ahaa is-xog waraysi waxa ay kaga wada hadleen xaaladda guud ee siyaasadda dalka iyo arrimaha doorashada iyada oo la filayo dhowaan in hirshabelle ay ka bilaabato doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale waxa ay ka wada hadleen sidii hirshabelle ugu diyaargarowday doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana maamulka hirshabelle uu qayb uga noqon lahaa maamunada sida hufan ay uga soo baxaan xildhibaanada baarlamaanka ah ee soomaaliya oo dhowaan la filayo doorashadooda inay halkaa ka qabsoonto wasiiro iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka puntland ayaa gaaray magaalo xeebeedka garacad iyadoo markabkii ugu horreeyay oo ganacsi lagu wado in dekedda magaaladaasi uu ku xirto yoonis duraan cali ayaa faahfaahinta eegaya
magaalo xebeedka garacad ee gobolka mudug waxaa xalay si weyn lagu soo dhoweeyey wafdi iskugu jira wasiiro wasiir ku-xigeenno iyo madax kaleoo ka socotay dowlad goboleedka puntland waxaana bannaanka hore ee magaaladaasi uga hortegay dad shacab ah maamulka gobolka mudug oo iskugu jira guddoomiyaasha degmooyinka maamulkaasi iyo kan gobolka booqashada wafdigan ee garacad ayaa salka ku haysa ka qaybgalka munaasabad kooban oo loo samayn doonaa maantay markabkii ugu horreeyey shixnad wada oo ku soo xidhan doonaa dekedda garacad oo maalmihii dambe dhismaheeda la waday wafdigan waxaa ka mid ah wasiirada ganacsiga arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenno iyo mas-uuliyiin kaleoo ka tirsan madaxtooyada puntland
halka warkaasi aad kala soradhiyo bisha codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkan akhbaaraadkii dibadda dowladda jabaan ayaa heegan gelisay ciidankeeda ra-iisul wasaaraha dalka jabaan ayaa ballan qaaday inuu xoojin doono milatariga si uu ula tacaalo xaaladaha kacsan ee gobolka ka soo kordhay oo ay ka mid yihiin hanjabaadaha dalkaasi uga imaanaya shiinaha iyo kuuriyada waqooyi ra-iisul wasaaraha waddankaasi waxa uu sheegay inuu tixgelin doono dhammaan fursadaha jira oo ay ku jirto sare u qaadidda awoodda lagu weeraro saldhigyada cadowgu ay leeyihiin sharciga dagaalada ee jabaan u yaalla ayaa xadidaya in ay xoog u isticmaalaan weerarana ay ku qaadaan kooxaha ka soo horjeedo khudbadda ra-iisul wasaaraha waddankaasi uu jeediyey una jeediyey milatariga ayuu ku sheegay inuu ka walaacsan yahay ammaanka qaranka maadaama ay waddamada shiinaha iyo weliba kuuriyada waqooyi ay dhaqdhaqaaq xooggan ka wadaan halkaasi islamarkaana ay ballaariyeen awoodda milatari ay leeyihiin kuwaasoo hadda hanjabaadyo ay kaga imaanayaan dalkaasi jabaan ugu dambeynna ciidamada itoobiya ayaa toogasho ku dilay lix askari oo ka tirsan milatariga dalka suudaan lix askari oo ka tirsan milatariga suudaan ayaa sabtidii lagu dilo weerar ay ciidamada itoobiya ku qaadeen fariisin ay ciidanka suudaan ku leeyihiin meel u dhow xuduudda u dhaxaysa dalkaasi sida ay wakaaladda wararka ee rayters u sheegeen ilowreedyo milatariga suudaan ka tirsan ciidamada suudaan ayaa war ay soo dhigeen bartooda facebook ku sheegay inay koox ka tirsan ciidanka itoobiya iyo maleeshiyada ay weerar ku qaadeen ciidamadooda ku sugan magaalada alfagah ee dalkaasi waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jiro bayaanka milatariga suudaan ka soo baxay ayaa tafaasiil dheeraad ah ka bixinaya shilkaasi dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka suudaan ayaa sabtidii sheegay inuu xilka ka qaaday taliyaha booliiska sarreeye guud khaalid mahdi ibraahim al imaam iyo ku-xigeenkiisa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu ku sheegay sarreeye guud annaan xamiid maxamed cumar oo loo magacaabo taliyaha cusub ee booliiska halka ku-xigeenkiisana loo magacaabo majoor genaraal cabdiraxmaan nasri aldiini guud ahaan warkii oo aa subaxnimadan sideed iyo labaatanka nofembar laba kun koob iyo labaatanka kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa inaga intaa dhegaystayaal ayaan dhowl raagaa idiin warramaysay yoonis duraanna warkuu soo saaray